xilka qaadista layga qaaday gudweynimadii gudida ilaalinta iyo dabagaxantida qaranka ee afka ingiriis loo yaqaano public account committee runtii anugu waxaan arkaa un dee xilku waa meerto laga odhan jiray dee sunnaha shaqada ayaa caynkaasa aniguna runtii waxaan hore u sheegay in ay tahay soo socoto marka arkay waxa meesha ka socda waanay dhacay saan ku fikraya dhacday runtii saan ku fikraya waa dhacday anugu marka waxba ma arko waxaan u arkaa in in insha allahu tacaala in aan dardar kala gelin doono hadba halka halka hadba hadba halka amti aan gudda amti lagu daro horta runtii horta horta horta waa nasiib daro waxay nasiib daro ku tahay qaranka somaliland kumanaan iyo boqolaalba u soo halgamay runtii maanta nabadda aan ku naalonayno iyo sharafta karamaalen dad baa naftada u huray waxay ahayd dadkii soo gaaray iminka halkan in halkaa kasii anba qaadaan oo ay la yimaadaan caqligii ay dalkan harumar dhaqaale iyo harumar dhinac walba ay ku gaadhsiin kari lahaayeen laakiin haddaynu muxuu ahaa hantideeda yar ee shilimaadkaa haddaynan urursan karaynin oo aynan ka shaqaynaynin sidii dalkan looga horumarin lahaa walahi waa nasiib dara jirtaa waxaana nasiib daro kale ah sii ah xataa kuwii muxuu ahaa qaar ka mida dadka waxaan samaynaya ama hantida lunsanaya waa wax yar dadka inta kale weyntii badneed taas macneed waxa weeye intii yareed baa haysata intii badnayd oo loo baahan yahay public opinionku inuu mar walba noqdo wax fikirkooda iyo qarannimadooda iyo dadnimadooda iyo iyo horumarkooda dhaqaale ee dhinac walba inay dee inay runtii mar walba cabiraan sheegaan taa waan ka xumahay runtii anigu marna xawaaro kuma socon waajibaadkii guudidan lahayd baan fulinayay waxaan hore u sheegay laba guddi aan soo maray dhaqaalaha labada iyo guddan imika aan joogto aan joogay imika joogay loo yaqaano public health committee labadaba shaqadii la ii igmaday baan qabtay dadka xawaaraha ka hadlaya waa dad shaqooyinkii gudyada ay hayeen ama meelo kala haata aan shaqadoodii aan gaban shaqadoodii gabay laakiin waxaan qabaa haddii maanta goluhu u shaqayn lahaa saan u shaqaynay muddaan ku dambeyso keliya maanta qarankan isbedel ku samayn kara waayo cidda oversight kale inay check and balanceka ilaalinta ku ilaaliso xukuumadda iyo cid kasta inay siheedii loo loo igmay u shaqeynayso waa baarlamaanka waa waajibaadkiisii koowaad marka anu waajibaadkiisii koowaad ee baarlamaankan gutay marka cidna kama dheere baashi waxaan odhanayaa waxaan runtii ugu baaqi lahaa inaanu ku samayno cuurdandhadhin waxa la yidhaahdo ifafaalaha wanaagsan ee goluhu maanta uu ku dhaqmayey aniga iyo guddiyo kaleba aanu ku dhaqmaynay ee maanta soo jidatay indihii dadka reer somalilan ee kuwa qurbaha jooga iyo kuwa gudaha jooga ee u abuurtay rajo laakiin anigu dee waxaan leeyahay mayhayn sharaftiisa inuu wax goluhu maanta magac ku yeeshay oo gidaar lagu jabiyey oo cid walba ka hadlayso inuu maanta israhdo baabiyo oo dambabas inu israhdo mayhayn